wasaaradda amniga dowladda jubbaland waxay idin siinaysaa xuquuq gaar ah oo aan dumarka kale lahayn ciidamadu way ku jiraan lafdhabar bay ka yihiin saraakiil bay leeyihiin haweenka ciidanka booliiska wuxuu leeyahay idaarad dhan oo gaar oo haweenku ay leedahay haddana mashruuc weyn ayaan keennay oo haweenka si gaar ah iyaga loo tababarayo aqoontooda loo kobcinayo waxbarashadooda loo kordhinayo in sha allahu tacaalaa waadna arki doontaan gabdho badan oo saraakiila idinkuna gabdhaha aqoonta leh waxbartay ciidamada qorta waxaan rabaa in sha allahu tacaala halgan baan ku jiraa dagaalkii hadda dib uu u bilowday in sha allahu tacaala usbuucyadan horteenna ah howlgalladu way bilaabanayaan waxaanan rajaynaynaa waddan badan oo muddadu khawaarijtu ay muddo badan gacanta ku haysay inaan gobollo iyo degmooyin hor leh inaan xoreyno haweenku lafdhabar bay ka yihiin kaalinta aan shalay idinkaga barannay waa laydinka rabaa waxaan rabnaa inaad furimaha tagtaan inaad ciidanka garab istaagtaan saad shalayba u garab istaagnaydeen maantana inaad garab istaagtaan in sha allahu tacaala annaguna xuquuqdiinna iyo sharaftiinna intaba inaan dhowrno waajib qaran oo dastuuri aan u dhaarannay wey waana ilaalinaynaa xaqiiqada dhabta ah hooyadu waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed bini aadamka oo dhan wey haddana gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan anu mar walba waxaan dhahaa gabdhaha u horeeya dalka dhaqanka iyo diinta labaduba gabdhuhu waxay siisay xuquuq aan meella lagu siinin caalamka anu reerkanaga ama reerkayga gabdhaha ugu sarreeya hooyadii baa ugu sarreysa birimageydada iyagaa ugu sarreeya de dhaqankuna waad ogtihiin anuu ninka gabadhanada kufsada xaguu ku noolaanaya meeluu ku noolaanayaa ma jiro gabadh kastoo soomaaliyeedna waa saas sharcigana uu ilaalinaya dhaqankana uu ilaalinaya waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladda ugu weyn adduunka maanta maraykan baa lagu sheegaa kun sagaal boqol lixdan iyo afarti ayaa loo ogolaaday haweenku inay codkooda dhiiban karaan kun sagaal boqol lixdan iyo labadii gabdhaha soomaaliyeed bayloodye ahaayeen hawaday marayeen marka ma jirto gabarh soomaaliyeed oo la liidaa caalamka ma jirto waxaad ogtihiin gabdhaha soomaaliyeed boqorro weeye kuweyn caraweelo boqoradii adduunka oo dhan caraweelo macnaheeda waxaa weeye tii koonka oo dhan weelaysay ee xukuntay wey adduunka oo dhan bay xukumi jireen marka horta cid idan gumaysataa ma jiro gabdhaha soomaaliyeed gobonimay ku nool yihiin gaar ahaan kuwa jubbaland dee gabaatigooda gabdhaha kale gobollada kala jooga wuu ka badan yahay